إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal u warka madaxdiisii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisimo shisheeyaha ay ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar ka dhacay gaarisa kaasoo khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh lagu gaarsiiyey kenya mid ka mid a culimada soomaaliyeed ayaa sheegay in weerarkii laamu uu muujinayo ifafaalo wanaagsan oo ah in laga guulaysanayo shisheeyaha waxaa cambaareen dusha looga tuuray hadalkii tacsida ahaa ee uu madaxweynaha dowladda federaalka u diray dowladda maraykanka xilli uusan ka hadal qoys aroos qabay oo saacado ka hor dhacdadii laamu lagu duqeeyey jubada hoose salaadiinta wilaayada jubbooyinka qaarkood ayaa dareen farxadeed kusoo dhoweeyey weerarkii laamu ee khasaaraha badan lagu gaarsiiyey maraykanka biyo iyo baadla-aan ayaa haysata qoysas barakacayaal ah oo ay dowladda federaalka duleedka muqdisho xero uga dhistay dayrtii haddana ka reebtay inay soo tacbadaan beerahooda wiil uu dhalay madaxweynaha maraykanka ayaa bartiisa internetka soo dhigay qoraal iyo isagoo ku sawiran dharka ciidanka islamarkaana sita calanka lagu yaqaano dagaaladii saliibiga ahaa ee caalamka soo maray u diyaargarooba warkaasoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin ayaa weeraray fariisimo shisheeyaha ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose ciidamo xoogan oo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay dagaallo ku ekeeyey saddex saldhig oo shisheeyaha ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose meelaha la weeraray waxa ay kala yihiin arbaco qoryooley iyo bariireh oo dhammaantooda ka wada tirsan gobolka dagaaladaasi ayaa ahaa kuwo aada u xoogan idaacadda alfurqaanna weli tafaasiil dheeraad ah ma aysan helin wixii dagaalada kusoo kordhana wararkeena dambe ayaan kusoo gudbin doonaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar ka dhacay gaarisa kaasoo khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh lagu gaarsiiyey kenya goodax ayaa warkan inoo soo jeedinaya faahfaahin ayaa kasoo baxaysa weerar khasaare badan dhaliyey oo mar kale ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaaday mid ka mid a saldhigyada ciidamada kenya ay ku leeyihiin dhulka n f d ee gumaysiga ku jira wararka halkaa naga soo gaaraya ayaa waxay sheegayaan in milatari aada u hubaysan oo ka tirsan al-shabaab ay habiin hore weerar qorshaysan ku qaadeen saldhigga ciidanka booliska deegaanka sareedo bilcaan oo ka tirsan gobolka gaarisa haddaba war rasmi ah oo kasoo baxay xarakada al-shabaabulmujaahidiin ayaa lagu sheegay in weerarka lagu dilay ugu yaraan laba askari oo kiyaan ah ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar guuleystay ka fuliyey deegaanka sareeda bilcaan oo hoostaga gaarisa mujaahidiintu waxay weerarka ku dileen laba askari oo ka tirsan ciidamada booliska dowladda saliibiyadda kenya waxayna gubeen saldhiggii deegaanka iyo xarunta shirkadda safaricom ayaa lagu yidhi warka kasoo baxay mujaahidiinta al-shabaab xukuumadda nairobi dhankeeda waxa ay xaqiijisay in weerar khasaare dhaliyey oo la kulmay saldhigga booliska deegaanka sareeda bilcaan hase ahaatee intaas ayay ku gaabsatay oo ma aanay bixin faahfaahin dheeri ah isku soo wada duub oo kani waa weerarkii saddexaad oo xogaga al-shabaab ay ka fuliyaan gudaha kenya toddoba maalmood gudahood laba maalmood ka hor ayay ahayd markii weerar xoogugal ah lagu qaaday saldhig ay wadajir u joogeen ciidamo maraykan iyo kiyaan ah halkaas oo khasaare lixaadle lagu gaarsiiyey mid ka mid a culammada soomaaliyeed ayaa sheegay in weerarkii laamu uu muujinayo ifafaalo wanaagsan oo ah in laga guulaysanayo shisheeyaha waa kan soomaali iyadoo xarakada shabaabulmujaahidiin weerar ay ku qaaday saldhig ku yaala gobolka laamu ee dalka kenya ay uga tallaabsatay meedadka askar badan oo maraykana iyo kuwa kenyaati ah islamarkaasina ay gubta diyaaradaha milatariga maraykanka ayaa arrintaasi waxaa ka hadlay qaar badan oo ka mida bulshada soomaaliyeed sheekh maxamed axmed balli oo ka mid a culimmada diinta islaamka ayaa waxa uu sheegayaa in tillaabadani ay muujinayso in shisheeyaha iyo kaaliyaashiisa laga guulaystay waana saad iyo facli iyo macnaha suuban weeyaan oo tilmaamaya in gaaladii laga guulaystay maadaama weeyaan maxwaa iliga keliya u haray iyo cududda keliya u hartay ay ahay diyaarad taangi dhammaaday oo beebee dhammaaday oo ku waxbaangaraaf dhammaatay oo kuwii mushaadkii lugtu ay dhammaadeen iligii u haray oo diyaaradda ahay maanta calamkii islaamka korkooda korkeeda hadduu babanayo waxa weye waa fa'li iyo saadii ugu waxway dambaysay oo tilmaamaysa gaalo iyo gaalo raac odagoodii u weynaa raacway diyaaraadkiisii sidaa lagu sameeyey in laga guulaystay nabigeenna moxamed sala allahu aleyh waalih wasalam saxaabadoo la socota ayaa nin baa ka hor yimid markaasuu wuxuu yidhi war magacaa markaasuu yidhi sahal baa layaa sahal nebigu saxaabadiibuu ku jeeso wuxuu yidhi qad sahula amrukum arrinkiinna waa la sahlay waxa weye nebigu waa waxa weye waa waa ka macnaha saad weeyaan waa tafaa'ul kaana yuxibu alfa'la nebigu saadda wanaagsan ayuu jeclaa saaddaasi waxay tilmaamaysaa maanta gaaladii diyaaradaheedii hadduu calankii iyo raayatu tawxiid ay suran tahay gaalo inaysan waxba u harin fasayunfiquunaha ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون صواريخ waxaa nooga dhigan سورة الإخلاص warbishaaraysa waxa weye nasriguna waa dhow yahay alaa إن نsر اللahi قريب walaac badan oo xagga amniga la xiriira ayaa soo wajaha maraykanka iyo xulufadiisa kadib weerarka ka dhacay gobolka laamo xarakada shabaabul mujaahidiin waxay sheegteen weerarkaasi ay ku dishay toddobiyo toban askari oo maraykan iyo sagaal kenyaati ah waxay intaasi ku dartay inay ku gubtay toddoba diyaaradood iyo shan gaari oo nuuca maraykanku farsameeyo ah waxaa ambaareen dusha looga tuuray hadalkii tacsida ahaa ee uu madaxweynaha dowladda federaalka u diray dowladda maraykanka xilli uusan ka hadal qoys aroos qabay oo saacado ka hor dhacdadii laamu lagu duqeeyey jubbada hoose cali aadan ayaa warkan inoo diyaariyey qaar ka mid ah salaadiinta gobolka shabeellaha hoose oo nagu soo booqday xarunta idaacadda alfurqaan ayaa aragtidooda ka dhiibtay weerarkii axaddii lasoo dhaafay lagu qaaday saldhigga ciidamada kenya ee laamo ugu horreyn suldaan maxamed miyow abuukar oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka ee gobolka shabeellaha hoose ayaa wuxuu sheegay in uu bogaadinayo weerarkaasi wuxuu wax laga xumaado uu ku tilmaamay tacsiyadii madaxweynaha dowladda federaalka uu u diray maraykanka xilli uusan u tacsiyidin dad shacab ah oo aroos qabay oo ay kiyatugu ku duqeeyeen jubbooyinka saacada ka hor dhacdadaasi markaan taas ka jawaabo maxay ahayd ninka hadda farmaajo waa nin isagaba maraykan ah aan maanta magac soomaali ka turjumin aan soomaalina meesha u jooginba wuxuu matalana ay tahay maraykankaas maanta waxaa arkaysaa dhibaatooyin badan ayaa ummadda muslimka loo geystaa oo maraykanka uu ugu badan yahay duqaymo u geystaa baabi'iya maalin walba dhibaatooyinka ay socdaan maalinna ma dhicin inuu u taxsiiyo ummadda muslimka ee soomaaliyeed hadda waxaa dhacayso mar kasta oo gaalo la xasuuqo ama dhib loo geysto ama la xasmiyo haddii ahaan lahayd tii celcadee haddii meelo badan ay tahay gaaladan afrikaanta amisom sheeganaysa joogto kuwa maraykanka mar walba waxaa dhacaysa inuu u tacsiyeeyo tan muslimka ummadda muslimkana inuusan hal mar soo hadal qaadin waayo kama dhalanin ummadan qado danaha u adeegana waa dana maraykan maraykana meesha keensaday maraykanuuna u socdaa waa maraykan isagaba kana gumaadayo oo diyaaradaha habeen iyo maalinna la dhacayo ummadda muslimka laynaya isagaba waa isu mid kaasna maraykana la dhahaa kana maraykan madow waayo wax kaloo hadda u yahayaan jirin maanta maxay ahayd wuxuu ku socdo waa magacaas kuwa keensadayna maraykana meesha keensaday maraykankaasuna matalaa nin soomaali maalin ayuu soomaali ka dhashay laakiin maanta sifada uu ku socdo ama turjumaada uu turjimo ma ahan mid soomaaliyeed sidoo kale ogaas mukhtaar ogaas maxamed cumar ayaa isna dareenkiisu ku biiriyey weerarkii laamo qadiyadaasi waa qadiyad xaaliyad aada iyo aada u wanaagsan wakhti munaasab ahna kusoo hagaagtay sababtoy tahay waa wakhtiga ay u dabaaldegayeen dulmiga iyo fasahaadka ay gaaladu u dabaaldegaysay taas ayaa waxaa la tusay dulmiga iyo fasahaadka iyo dhibka ay ku hayaan dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan inay dadka muslimiinta ay leeyihiin dad rijaala oo arrintaas mataqaanaa gaarsiinaya waaqiciga loo baahan yahay belidoogla wixii ku dhacay wuu ogyahay waxaan leeyahay wadankan wiilal sida aad adigu qamrida u jeceshahay geerida u jecel ayaa jooga wiilal sida adiga qamriga iyo fasahaadka iyo dulmiga aad u jeceshahay wiilal u jecel geerida ayaa jooga meeshaani ma suuragelayso in wadanka soomaaliya aad biliqaysato ama dullaysato ama aada gumaysato ma dhici doonto insha allah biidni alkariim maraykanka ayaa si hore looga baran u qirtay khasaarihii kasoo gaaray weerarkii laamo waxaana uu wacnaa sawirada ay baahaysay alkataa'ib oo noqday kuwo uusan indhaha iska tiri karin maraykanka
sida warkan uu faahfaahinayo waryaheena mudde salaadiinta wilaayada jubbooyinka qaarkood ayaa dareen farxadeed kusoo dhoweeyey weerarkii laamu salaadiinta beelaha gelidle xawaadle macalinweyne iyo shiiqaal ayaa si isku mid ah u bogaadiyey weerarkii laamu salaadiintan oo ay qabaa'ilka ay hogaamiyaan ku nool yihiin jubbooyinka ayaa soo bandhigay dareenkan anagoo magaayanka balaawaw ibraahin ugaas ibraahin cali bare oo ugaasa geeladle oo jubbooyinka may daayaane dhacdada ku dhidi laamuu galadale kileeisdhibiinta ini farxad i guul i ranran rogno marka maylanaahu galaadon laamuu walaayada islaamka xamlada ka qaadi todoba diyaaradood tumo i todoba oo maraykan ah sagaal oo kenyaati ee meelo dhabka ka deerti oo farmaajo nankii bihi tacsiyi isuna ma yaraan inay gaalka gaalka laylimidayi gaalka lankii tacsiyin biya waa gaal waay wal noo dhahoon inaan lahaana marka taas isnuuna muslim aan isuna gaal waay taasan araan taas anigoo magacayga ah suldaanka beesha xawaale sultaan axmuud ismaaciil cali dareenkayga aad iyo aad ayuu u faraxsanyay maasha ilaahay baa ku mahadsan maadaama dhacdadii laamo ay noogeysa dhacdadii ka horreysay oo ii sheegay beeldogle ilaahay subxaanahu watacala ayaan ugu mahadaynaa maadaama dhacdaas ay tahay midaan midii ku xigtay oo tii ay ka horreysay tii ii sheegay beeldogle tan ay tahay tii laamo runtii aan aad iyo aad ayaan u soo dhoweynaynaa alxamdulilah aad ayaan noo farxda gelin maasha allah ilaahay baa ku mahadsan maxaa yeelay dadka islaamka meel walba uu joogay dhacdadaasi markay dhacday aad iyo aad baan u faraxnay oo noo farax gelisay waxaa kaloon rabaa inaan raaciyo insha allah oo aan rabaa inaan waxay tahay ninkii lidhaha madaxweyne farmaajo dhacdadii dhacaysay oo maraykanka diyaaradii uu ku duqaynayay dadka islaamka ah uu ku faraxsanaa shayna uu arrintaasi uu ka tacsiyeynayay dhibkii iyo gaalada loo geystay oo dagaalkii laamo iyo kii ka horreeyay insha allah marka dadkii hadda ninkii maanta dareemaya inuu hadda farmaajo maanta dad islaam ah u yahay madaxweyne intaas ayaa ku filan kolley wixii aragti ah aan maqaagay meel erey malaq biyi malaq axmed may ku tirsanaa golaha nuqubada soomaaliyeed gaar ahaan haddana golaha nuqubada ee jubbooyinka gaar ahaan haddana may ahaa ugaaska beelle maaliyeyne may horta mahasku laha ilaahay ilaahaygaas oo nigaladu nimcooshii faraha badan oo lahan koobo korn iyo ka mahadsan guulaha faraha badan iyo nimcooyinka aaramka iyo jabka galada ilaahayna siiya ka mahadsan may geeka farxadnin aha guulo oo ilaahayna sii mohalo korn oo nulkooy korn eh dhacdada laamow oo maalintii axadii ku dhiidi ee tumu iyo todoba askari maraykan eh iyo sagaal kenyaan ee laka dili todoba diyaaradood iyo shan baawurn laka gubi ilaahya ka mahadsan ee guulaysay ilaahya hoyiba oo lakooy kornam eh ilaahya ka mahadsan ilaahayba hor aan sheegi islaamka inuu isla jara gaaladana ibii doona taas ilaahay ka mahadsan tiilaamu waay ka faraxsanna ilaahay maylanaa shuhadadii ha aqbaloy adduunka may liyaablaha dad culamo sheegadaw ootana gaalada ifadodo iyagoo kasow aayaddii micnaaja wali etana kasow haddana gaalnimadii aragaw galow warnamayow dhowtiina geeku geekakan lu isaabiyey waa dhammado doone oo la dhammado waxyaaba la surta doona adduunya ma aakhir waay anigoo ah suldaanka beesha sheekhaaleed ee gobollada jubbooyinka magacayga waxaa la yidhaahdaa cali ismaan roora ayaa la yidhaahdaa maantay waxay ii tahay maalin farxadeed waxay ii tahay maalin farxaddayda maaragtay ay aad iyo aad u sarrayso waxaan ku faraxsanahay weerarkii lagu qaaday gaaladii maraykanka ahayd iyo maaragtay kenyaatigii laamow kaam siima lagu laayey farxad aa farxadda koobi karnaa maaragtay qalbigaygu waa faraxsan yahay waxaa maaragtay ee nimankaas la laayey ay ahaayeen dadkii laayey beeralaydayna dadkii laayey ee maaragtay ganacsatadayna waxay ahaayeen dadkii laayey xoolo dhaqatadayna oona kala reebin oo duunyadayna duqeeyey salaadiinta soomaalida ah ayaa intooda badan ka soo horjeeda shisheeyaha iyaga oo mar walba sheega in aysan raalli ka ahayn gumaysi biyo iyo baadla-aan ayaa haysata qoysas barakacyaal ah oo dowladda federaalka duleedka muqdisho xero uga dhistay deyrtii haddana ka reebtay inay soo tacbadaan beerahooda maxamed ismaaciil dad beerahoo tacban lahaa una baahnaa dib u dejin keliya ayaa mustaqbalkooda ku waayey kaaman barkac ay dowladda federaalk ka samaysay muqdisho iyo duleedyadeeda dadka barakacyaasha oo xilliga abaaraha loo gacan haatiyo ayaa loogu faa'iidaystaa duruufahooda waa lagu qaraabtaa kadibna waxba lama siiyo in yar mooyaane hadda qoysaska barakacyaasha ah ee ku nool deegaanka kilomitir saddex iyo toban ee duleedka muqdisho waxay ka cabanayaan xaalad adag oo dhanka nolosha ah siiba biyo la-aan baraxayaasha inta katib oo inta deg ka tirsana ka mid ah kaam halkan digan inka xiran leh duruufo badan waana haastaan muddo hal sano iyo bar wax ma helin oo caqul daruur dhan ma helin dad naafa ku jiro dad xanuunsanaa ku jiro dad aan shaqaysana ku jiro oo anoo kale ka mid ah zevel ah marka toban kaam oo waddankan degin oon liigu warqaban oo la ilaawaan marka hore كان بها كان كلا- كان بها كجول لواتن قف يعني أنا أنا أنا رمب أنا سأقول إنه الريحة جاي الريحة كجول أم بي وبي أسوقنا وما ذا أسوقنا dadke- dadkeenna biyo la'aan inaysan saacado qof walba sii noolaan karin qofaan biyo haysan way ogyihiin lagataan ceelasha shakhsiyaadka baraafitka ay leeyihiin arrintaas ma awoodaan warkaas waa war xaqiiqaa la hubiyey nolosha inteeda kaleeto waa ka sii hoosaysaa dadka barakacayaasha waxay dowladda federaalka u isticmaashaa banaanbaxyada iyadoo wiilashooda askar ka dhigataa dumarkoodana nadaafad u dirsataa mana siiso xuquuqdooda warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan ugu dambayntiina wiil uu dhalay madaxweynaha maraykanka ayaa bartiisa internetka soo dhigay qura iyo isagoo ku sawiran dharka ciidanka islamarkaana sita calanka lagu yaqaano dagaaladii saliibiga ahaa ee caalamka soo maray wiilkuu dhalay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa bartiisa instagram-ka soo dhigay sawir lagu tilmaamay mid aan wanaagsanayn kaasoo muujinaya isagoo wata qori m oo lagu xardhay astaanta calanka saliibka jornaalka faransiiska ah observator ayaa soo tabiyey warkan waxaana uu sheegay in arig loo arko mid aabihii ku guubaabinaya inuu ku guulaysto doorashada soo socota wiilkan ayaa dadka maraykanka dareensiinaya in aabihii uu si qayaxan u sii ambaqaaday dagaalka saliibiga ah maadaama uu qudus u aqoonsaday caasimadda yuhuudda muslimiintan u caddeeyey siduu ula dagaashan yahay sidaas darteed ayuuna ku baaqaya in aabihii uu hillary clinton kaga guulaysan karo taasoo la tartantay doorashadii wargeysku waxa uu sheegay in aqoonsigii qudus ee trump uu si cad u qurxisay qoriga iyo calanka saliibka ee uu wiilkiisa isku soo sawiray taasoo astaan diimeed u ah kirishtaanka halkudhigan ayaa sheegay in sidaan loo xadhay dagaalkii xurubu saliibiya ee ay kirishtaanku ku qaadeen muslimiinta intii u dhexaysay qarniyadii kow iyo tobanaad iyo saddex iyo tobanaad sida ay yidhaahdeen sidoo kale siyaasiyiin kirishtaan ah ayaa wiilka uu dhalay trump ku tilmaamay geesi si cad u muujiyay dareenka dhabta ah ee kasoo horjeeda muslimiinta warkiina dhegaystayaal saaka waa naga inta